الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray bilowga baabu najaasa najaasada iyo suulinteedii iyo iska tiriddeedii tacriifkeeda iyo eray bixinteeda waynu soo sheegnay waxaynu maraynay tirinteeda iyo inaynu markaa tirino wixii ay ahayd nijaasadu aynu sheegno qaala naadimu raximah llahu tacaala wuxu uhi almuskiru lmaayicu waalkhinziiru waalkalbu maca farcihima wasuuru wamaytatu maca alcidaami waashacr wasuuf laa makuulat wala albashar waxau uhi sheekhu raximah llahu tacaala almuskiru hiya najaasadii almuskiru waa waxa waxwaaliyo almaayico ee dareeraha ah waalkhinziiru doofaarkii weeye waalkelbu aygii weeye oo maca faracihima labadoodii faracna lala qabo wasuuru hadhaagii weeye hadhaagoodii kale ama hambadoodii weeye wa maytatun meyte iyo bakti weeye maca alcidaami lafihii baktigaana lala qabo wa shacari iyo timihii wa suufi iyo dhogortii idaha laa maakuulatun tii la cunayay maya wala albashar iyo bini aadmigii waxaa sheekhu leeyahi raximah allahu tacaala nijaasadii ayuu inoo tirinayaa wuxuu leeyay nijaasada shayga koobaad waa almuskiru lmaayicu waa shayga waxwaaliya ee maandooriyaha ah ee qofka caqliga ka tegsiiya ee weliba maayica ah ee dareeraha ah waa sida khamrigii iyo waxyaalihii lamidka ahaa ee maandooriyaha ahaa ee dareeraha ahaa khamriga waxay leeyihiin waa nijaas waxaanay u deliishanayaan aayadda qur-aanka ilaahay leeyahay inama alkhamru waalmaysiru waalansaab walaslaamu rijsun ilaahay waxau leeyahay khamriga iyo khamaarka iyo ansaabta oo sanamyada iyo waxaa la taagayaya iyo aslaamta iyo qoryaha afaalku waa rijsun waa nijaas markaa waxay leeyihiin rijsigu sharci ahaan waa nijaasa markaa saddex shay ayaana meesha lagu sheegay oo maysir iyo ansaab iyo aslaam iyo khamri oo ku afara haddaba waxay leeyihiin saddexdaasi xagga macnawi ahaan unbay nijaaso ka yihiin iyo rijsi iyo qurune xagga xis ahaan iyo cayn ahaan iyagu nijaaso ma aha oo ijmaac ayaa loo hayaa kuwaasi inaan nijaasahayn saddexdaa kale nijaasadii markaa waxay ku hadhay khamrigii ama labadii macnoba waa loo isticmaalayaa ayadda marka la eego yacnii nijaasadii macnawiga ahayd iyo tii xisiga ahaydba khamriga iyo khamaarka iyo sanamyada iyo qoryaha faalku waa rijsi iyo qurun iyo nijaas macnawiya mid xisiyaba markaa khamrigii mid macnawiyana waa yahay nijaas kii xisiga ahaana waa yahay bay idhaheen waxyaalahan kalena cayntoodu nijaas maaha laakiin macno ahaan bay markaa rijsiya qurun iyo nijaas ay u yihiin waxyaalihii kale markaa iyaguna dareeraha ahaa ee ayaguna waxwaalinayana khamriga ayuunbay dee la mid noqonayaanoo kullu muskirin khamru wa kullu khamrin xaraam baa nebigu sala allahu alay slam wax kastoo waxwaaliya waa khamri dee khamriguna dhammaantiina waa xaaraan maayac waxaa markaa ku baxaya waxyaalihii ayagu markaa maanka doorinayay laakiin aan dareeraha ahayn sida dee xashiishadii iyo afyuuntii iyo wixii lamidka herowiintii iyo daroogooyinka noocaasahee waxwaaliya ee aan dareero ahayni ayagu markaa nijaas maaha waa xaaraan laakiin nijaas ma aha inay khamradu markaa nijaas tahay oo nijaasa xisiya ay tahayna waa sida ay markaa culimmada muslimiinta u badan yihiin oo afarta madhabood ay ka mid yihiin iyo culimo kale oo fara badan waxa inaanay nijaasahayn ku tegay culimo yaroo kaba rabiicata ra'yi iyo layth ibnu sacad iyo musani iyo maalikiyada qaarkood iyo qolyo muta'akhiriin ahoo dambe ayaa ku tegay inaanay nijaaso ahayn ee nijaasa macnawiya markaa ay tahay oo ay la mid tahay saddexdaa kale aayadda lagula sheegay qodobka labaadna wuxuu leeyahay alkhinziiru waa doofaarkii waxay shaaficiyadu leeyihiin doofaarku wuxuu ka xun yahay eyga eyga oo dee isagu najisulcayna isaga ayaa ka sii xun bay yidhaahdeen oo eygii waa la kaydaysaayo ama waa lagu ugaadhsadaa amaba masalan waxbuu kuu ilaaliyaa laakiin isaga xaaladnaba laba kaydayso mar walbana in la dilo ayaa markaa isaga la sunneeyey aw laxma khinziiri fa inahu rijs halkaana ilaahay wuxuu ku tilmaamay hilibkiisu inuu quru yahay ayuu ku tilmaamay marka eygaas ayuunbaa looga qiyaasanayaa inta badan eyga ayuunbay raaciyaan imaamu nawowi oo markaa ninkii munaqix iyo muhadibkii madhabka ahaa kutubtiisana inta dambe loo noqday xilligiisii wixii ka dambeeyey ayaa wuxuu kitaabkiisa majmuuca la yidhaahdo ama sharxu lmuhadabka ayaa wuxuu ku tilmaamayay wanaqla bnu mundir ijmaaca alculamaai calaa najaasati alkhinziir wuxuu yidhi wuxuu ibnu mundir soo naqlinaya kitaabkiisan ijmaaca la yidhaahdo inay culimmadu ku ijmaaceen inuu doofaarku nijaas yahay waxaanu yidhi wahuwa أwlىa maa yuxtaju bihi low habata اlijmaacu ijmaacaasina waa waxa ugu mudan ee loo xujaysao loo deliishado hadduuse ijmaacaasi sugnaado weeye walaakin madhabu malik طahaaraة اlkhinziir laakiin madhabkii imaamu maalik baa meesha yaallo oo qaba in markaa doofaarka inta uu nool yahay maadaama xayan inuu markaa iska daahir yahay oo xayawaanaadka kale la mid yahay waxaa kaluu sheekhu weliba nawawisini wa ama ma اxtaja bihi اlmusanifu fakadaa yaxtaja bihi hayruhu waxa uu markaa shiraazi uu muhadabka ku deliishaday ayay culimmada kalena ay xujayseen markaasaa wuxuu raaciyey walaa dalaalata fiihi waxa ay xujayseenna wax dalaalo ah oo tusinahoo markaa inuu doofaarku nijaas yahay ugu sugani ma jirto dabeedna hadalkii waa gebagabeeyey wuxu uhi walaysa lanaa daliilu waadixun calaa nijaasati اlkhinziiri fii xayaatihi haddaan shaaficiyo nahay wax daliil cadoo aan u haysanno inuu bahalkaa doofaarkii intuu nool yahay uu nijaas yahay oo najisulcayn uu yahay aanu haynaa ma jirta buuli ee bahalkaa kalun baanu dabagelinay waanu raacina marka walkhinsiiru midna waa doofaarkii walkalbu midna waa eygii walow xataa ay wax la barayoo ama lagu ugaadhsado ama wax ku ilaaliya ama xoola ku raacaba ha ahaadeen waayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigu salى اllahu alayhi wasalam wuxu idaa walaqa alkalbu fii inaayi axadikum marka uu aygu afga geliyey midkiin weelkii oo ay dee sharaab ku jira ama biyey wixii lamida falyuriqhu ha daadiyo uma liyaqsiluu sabca maraatin toddoba jeer ha iska maydho wixii ku jiru afgageliyena ha daadiyo toddoba jeerna ha maydho xadiidka imaam muslim baa weliba sii caddaynayao isagu wuxuu tilmaamayuu ihi duhuru inaayi axadikum midkiin weelkiisa yacnii daahirintiisa iyo wuxuu ku daahiroobayaa waxa weeye idaa walaqa fii ilgalbu aygu markuu afga geliyo an yaksilahu sabca maraatin ulahunna bituraab inuu maydho toddoba jeer oo ta u horaysa camuud lagu daraya marka u horraysa weliba camuud ama ciid ayaa lagu darayaa waxay leeyihiin markaa shaaficiyada iyo qolyaha sidan qabaa haddii aanu nijaas ahayn dee waxa uu afageliya ha la daadiyo lama yidhaahdeen oo dee xoolaha in la haleeyo oo la baabi'iyo hagaagsan sharcigu waa inoo diiday wanaha can idaacati ilmaali xoolaha layntooda markaa haddaanay wax xumaaday oo xoola ka baxay oo nijaasoobay aanay ahayn daadiya muu yidhaahdeen midda labaad riwaayada muslimka ee duhuru ilaahi axadikum midkan weelkiisa daahirintiisu ama wuxuu ku daahiroobaya waxa weeye dee dahaarana waxay ka timaadaa un imaa xadad qofka ku yimaada ama khabas iyo nijaaso weelkiina xadad inaanu ku imano waysela'aan iyo jinaabatoona weelkan kuma imanoo xadad ma jiro weelkii waxa markaa caynowday inay dee nijaasoobay oo eygani inuu nijaaseeyey ayaa meeshii ka soo baxday weliba halkaa afguna waxay yidhaahdeen waa meeliha markaa wuxuu ka mid yahay ugu nughada ama urta afga wanaagsan ayguyo ama ugu doono dee waa waxaan afka mar qudha isku qabanaynin ile afga marka laysu qabto wuu uraayo markaad iminkaa seexato afkaagu uraya laakiin intaa aada hadlaysa aad soo jeeda afkaaguma urayo ayguna mar qura afka isuga qabtay afka wuu kala hayaa halkii markaa ugu nadaafada badnayd baa markuu geliyey la yidhi markaa way nijaasaysay dee meelihiisii kalena markaa maxaad u malayn culamada qaar baa markaa waxaad arkii iyagoo ay leeyiin walucaabu kelbin halka nijaasada ahi waxa weeye waa dhareerkiisa uun ila aygii markaa halkaa markuu biyaha afka geliyo waa dhareer unbuu ku sabaynayaayo waxa nijaasay waa dhareerkiisaagun iyo maye mar hadday halkii ugu mudday ay nijaas noqotay meelihii keliya dabadiis iyo wixii kalena waa ka sii daran yihiin xataa yacni hadduu mucallam yahay waa la mid qaar baa ka soo reebay kan markaa isaga wax la baray ama wax ilaaliyo guryaha lagu hayso laakiin waxay tilmaamaya xadiidka taariqudiiyo xaakim warinayo in nebiga loogu yeedhay guri qolo markaasuu ajiibay uu tegey qolo kale ayaa loogu yeedhay oo dabeetana mu aqbalin gurigoodii inuu tago markii lagu la weydiiyanay wuxu uhi qoladaa aan u tegi waaye ay bay guriga ku haystaan oo qoladan kale lafdeedu bisad bay haysataa baa la yidhi alhiratu laysa binajisatin bisadu ayadu nijaas maaha ayuu yidhi waxaa kaloo markaa isagana nijaasi inoo raaciyey faraca markaa mid kastoo ayga iyo doofaarka faraca looma jeedo wixii ay laba ay iska dhaleen ama laba doofaar iska dhaleen waxa weeye wixii ay iyo doofaar ay iska dhaleen ama midkood xayawaan kaloo daahira u ka dhalay sida ay baa ri ka dhalay ama doofaar baa lax ka dhalay farac marka lagu idhaahdo waa maca xayawaanin daahirin ilan ayagii waxay kala dhalaan iyada macruuf bay haydoo dee waa aygi cadiyaha laakiin waxay farac mid kale ka dhalaan ayaa loo jeeday asalkiisa la raacinaya xagga nijaasadana waa la qalibayaa waana taynu markaa qaasibigii markaynu sharaxaynay halkan oo kale aynu maraynay aynu soo tilmaannay qaacidadii faraca sidii loo raacinayay abyaaddii kusoo aroortay yatbacu lfarcu fi intisaabi abaahu waluma fi riqi waalxuriya wakhasa laslayni rijsan waataynu markaa abyaadda aynu soo tilmaano waxba markaa dib ugu noqon halkaa looga noqdo waxaa kaloo markaa iyadana uu sheegay asur suriga lababa way ku fasireen halkan baqiyada iyo intiisii kale eyga iyo doofaarkiiyo farax intoodii kaleo lafahoodii iyo timahoodii iyo dhiiggoodii iyo kaadihoodii iyo ajdaadooda intoodii kaleo sur waa baqiyadii waxaa kaloo la yidhi surigu waxa weeye waa hambadii sharaabkii iyo biyihii ay cabbeen wixii ka soo hadhay ayaguna markaa nijaas bay noqonayaan waxaa kaloo markaa sheekhu ayana widhi horta abyaaddaa hore markaa inta uu ku sheegay waa intaasoo wuxu uhi almuskiru hiya nijaasadii almuskiru waa shayga waxwaaliyo almaayicu ee dareeraha waalkhinziiru khinziirkii iyo doofaarkii weeye waalkelbu aygii weeye maca farcihimaa faracoodii maca farcihimaa faracoodiina lala qabo ay xayawaan kale ka dhaleen wa suuru suurigii iyo markaa hadhaagoodii intoodii kale weeye ama hambadoodii weeye waxaa kaloo sheekh uhi wa maytatu maca alcidaami waashacr waasuufi waxaa kaloo iyana nijaasadii ka mida baktigii walow baktigaasi midhiigii soconayaba yaanu ahaanin waayo ilaahay baa ihi xurimat calaykum almayta waxaa laydinka xaaraantinimeeyey baktigii waxaa la yidhi xaaraannimaynta shayga aan xurmo lahayn shay la qurhumaysana aan lahayn shay dhibna aan lahayn wuxuu tusinayaa shaygaasi inuu nijaas yahay baktina waxaa la yidhaha maa zaalad xayaatuha bikayri dakaatin sharciya wixii uu ku tegey gowraceedu nolosheedu wixii ay ku baxday baa la yidhaha gowrac sharciya waxaan ahayn ayaa la yidhaha bakti markaa waa nijaas waxa kaloo ayana nijaasa lafdeedii iyo timaheedii iyo suufgeedii leannahu waxay leeyihiin dee waxay la xidhiidhsan yihiin xayawaankii ayay la xidhiidhsan yihiin xiriir abuureed sida xubnihiisii oo kale ayay markaa ka mid yihiin lafdi oo kale dee markaa qaybihii kale ee jidhka ayay la xidhiidhsantahy oo aanay ka soocnayn markaa iyaguna waa nijaas bay yidhaahdeen markaa shacarku guud ahaan markaa waa waa waa timihii ama dhogortii oo dhan laakiin inta badan waxay ku hadhaa iyadoo caam ahaan tahay haddana tariyaha ayaga shacarun baa la yidhaahdaa suufku waxa weeye waa ta idaha wabarkuna waa tageela riishkuna hadiyo goraale waa baalasha shimiraha iyo wixii duula oo waa min awsaafiha wa awbaariha wa ashcaariha waa ka ilaahay markaa horta maya baktigii markay taasi waa markay nooshahay baktigi markay tahay kuwaana iyana waa la raacinayaa laa maakuulatun walaa bashar haddaba waxa markaa iyadu bakti aan markaa nijaas ahayn ayuu noo sheegay oo wuxuu uhi kii la cunayey baktigii la cunayey ee sharcigu noo baneeyey in la cuno isagu waa daahir oo baktiga la cunaa waxa weeye waa kalluunkii ama mallaygii waa jaraadkii iyo ayaxii ayaga markaa dee waa kii markaa huwa tahuru maa waalxillu maytatu xadiidkii saxiixa ahaa godkaa markii la weydiiyey badda wuxuu ihi biyihiisuna waa daahir wixii ku baktiyaana waa xalaal jaraadka iyo ayaxna xadiidkiiyo saxiixayn waa kii tilmaamayey waxaan duulay rasuulka toddoba duulimaadoo ayax ayaan cunaynin xadiidkii kale isagana saxiixa marfuuca ahaa waxau isna tilmaamayey uxillad lanaa maytataani wadamaani waxaa naloo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig asabak waljaraad labada bakti waa kalluunka ama malayga iyo ayaxa labada markaa dhiigna waa alkabad watixaal waa beerka iyo beeryarada markaa maakuulada baktigaa la cunaa isagu markaa nijaasu ma aha walalbashar basharkii iyo bini aadmigiina isaguna gaal iyo muslimku doonaba ha ahaadee baktigiisu isaguna nijaas ma aha fa ina almu'mina lainjusu xayan walaa mayitan qofka muuminkii ma nijaasoobo isagoo nool iyo isagoo dhintay toona xadiidkii imaamulxaakim waxaa kaloo ilaha ihi walaqad karamnaa bani aadama bani aadam waa karaamaynay oo waa maamuusnay dee karaamadaasina waxay keenaysaa inaanu geerida iyo dhimashada inaanu ku nijaasoobin halka ilaahay leeyahay inama almushrikuuna najasun mushrikiintu waa nijaas waxaa loo jeedaa xagga ictiqaadkiiya waxay rumaysan yihiin ayay nijaas ka dhigayihin ama sida nijaasa oo kale ayaa looga dheeraanaya inaanay nijaasatul cayn aanay lahaynna oo jirkoodu aanu nijaas ahaynna dee waxaa tusinaya nebigu kuwa gaaladae lasoo qabaasho masaajidka ayuu markaa ku xuli jiray sida asmaama oo kaleba waa kii masaajidka dhowrka cisho ku xidhnaa waxau markaa sheekui wa maytatun baktigii waxaa kaloo weeye nijaasadii waxa weeye wa maytatun meyte iyo bakti weeyo maca alcidaami lafihii lala qabo wa shacari iyo dhogortii wa suufi iyo timihii iyo dhogortii markaa idaha laa makuulatun baktigii la cunayey isaga mayo kii malayga iyo markaa ayaxa ah walalbashar bini aadmi iyo baktigiisina isaguna ma aha nijaas ma aha wadamu dhiiggii weeye walqayu mantagii weeye wa kullu maa shay dhammaantii wayoo dahara ka soo muuqday min asabiileyni labada jid siwa aslilbashar oo biniaada asalkiisa aan ahayn waxaa kaloo sheekhu uu leeyahay halkan weli wuxuu inoo sii tirinayaa nijaasooyinkii oo wuxuuhi waxyaalaha nijaasooyinkaa waxaa ka mida dhiiggii ayaa ka mida oo dhiiggii markaa isaguna waxa weeye mid nijaas ah weliba waa dhiiggii soconayey dhiigga isagu fadhiyaa dee waa ka midkiiyo taxaalka aynu soo sheegnay ilaa kuwa damga masfuuxa ow daman masfuuxan dee dhiiggii soconayey ayaa loo jeedaa xataa yacni malayba ha ka ahaada bay leeyihiin markaa dhiigaga markaa kii masalan xaydkii iyo markaa istixaadadii iyo ayaana faksini canki dami wasalli xadiidkii bukhaari iyo muslim waa kii haweenaydii ku lahaa dhiigga markaa iska maydh oo dabeetana tuko markaa dhiiggii isaguna waa nijaas waxaa kaloo isagana uu yidhi walqay waa mantagii mantagii markaa caloosha ka yimi ee isbeddelay isaguna waa nijaas oo waxay leeyihiin haddii in kharaja min almacidda mutagayiran haddii uu ka soo baxo caloosha isagoo isbedelay xaaladii dacaamka iska bedelay oo dhadhan ahaan ama midab ahaan ama ur ahaan isu bedelay waa nijaas ayay qabaan caamatu salaf waalkhalaf oo markaa afarta imaam ay ka mid yihiin iyo culimo fara badan oo kale waxaanay uga qiyaasanayaan dee kaydkii iyo saxradii leannahu waxay leeyihiin waxana markay calooshii tagaan ay isbedelaan hadday xagga dambe ka baxaan iyo hadduu xaggan hore ka soo noqdaba waa islandhib waayo wixii aynu isku waafaqsana xagga dambe ka baxayey ayuunbaa haddana xaggan hore ka soo noqday marka hadduu xagga dambe ka baxiyo hadduu xaggan hore ka soo noqdaba waa isla isagii oo markaa waa nijaas ayay qabaan asaxa weliba shaaficiyadu agtooda mar hadduu markaa calooshaa ka soo baxay oo markaa wax yaroo hanjaraaniya meelahan ka yimi aanu ahayn ama ha isbedela ama yaanu isbedeline waxay qabaan markaa inuu nijaas yahay ayadaa ka caruurta carruurta yaryaree dee markaa naaska jaqaysa iga mantagooda dee tanunbuu ku codhaya hadduu isbedelana dee nijaas buu noqonayaa haddii aanu isbedelinna dee wax nijaasa markaa ma noqonayo ayay leeyihin sida markaa ay dee ku qaydeen markaa kaa nijaasta culimmadu waxa kale oo markaa iyadana uu yidhi wax nijaasa wax alliyaalya wixii labada jid ka soo baxa ee markaa xubinkan taranka iyo dabadii ama midkood ka soo baxa dee waa kaadidii iyo saxaradii iyo biyayowgan markaa xubinka tarankiisa madida iyo wadida iyo waxyaalahaas oo dhammi dee dhiigagii markaa iyo sinu dhiiggii raacino markaa dumara ka imanaya iyo yacni waxa weeye nusuus baa ku soo aroortay qaarkoodna markaa culimmadu way ku ijmaacsan yihiin inta kalena markaa dee way uga qiyaaseen oo qiyaas ayuu maymadaha ka qaatay saynu hore usoo tilmaanay haddaba wuxuu ka soo reebayaa sheekhu waxaa labada jid ka soo baxay wuxu uhi siwaa asli lbashar bini aadmiga asalkiisii ka soo haray oo aanu ku jirin manidiisii qofka biyihii taranka iyo markaa dee hadday calaaqa yihiin iyo hadday mudqo yihiinba waxa weeye waa daahiro waa takriba leanna waa abuurkiisa bilowgiisii maadaama oo markaa isagii markanuu nool yahay iyo markanuu dhintaba uu daahir yahay dee wixii markaa uu ka abuurmayna isaguna waa daahir weeye waxa kaloo ay u deliishadeen xadiidka isagana bukhaari iyo muslim iyo ay warinayaan ee caaisha ay leedahay waxaan ahaa mid ka jejebiye manida marada rasuulka sala allahu calayh wasalam dabeedna waa ku tukan jiray yacni ciddiha ayaan saa markaa uga jebin jiray oan uga xooqi jiray waxaanaynu ognahay dee jejebintaa markaa laga jejebiyaa inaanay markaa daahirin ahayn ee hadduu nijaas yahay markaa way mayli lahayd taasina waxay tusinaysaa markaa inaanu nijaas ahayn wuxuu markaa sheekhu uhi raxima allahu tacaala wadamu dhiiggii weeye nijaasu walqay waa mantagii wa kullu maa daharya oo wax kastoo ka soo muuqday oo ka soo baxay min asabiileyn labadii jid siwaa asli lbashar oo aan ahayn bashar iyo biniaadmi asalkiisii oo manidaa iyo biyaha tarankee laga abuurayo wa juzu xayin mid nool gabalkii iyo qaybtii kayadinba weeyaan gacan masuulin laga fasliyey oo laga soocay oo laga soo jaraye ka maytatii baktigiisii ayuu la mid yahay laa shacrulmaakuuli kii la cunayey timihiisii maya wa sugu iyo dhogortiisii wa riishu iyo baalkiisii wa riiqatu iyo cadhuubdiisii wa caraqun iyo dhididkii walmisku iyo uduga miskiga uma faaratuhu galkiisii uu ku jiray waxa sheekhu halkana nijaasadii ayuu weli noo sii wadaaye waxa uu leeyahay juz iyo qayb haddii xayawaan nool laga soo jaro jusgaa iyo qaybtaa laga soo jaray isagoo nool waxa uu la xugun yahay baktigiisii haddii baktigiisi uu daahir yahay xubinkaa laga soo jaray isagoo noolla waa daahir haddii shaygaa baktigiisu nijaas yahay xubinkaa laga soo jarayna waa nijaas macnaha haddaba bakti daahira maxaa jiray dee waxaa jiray bini aadmigii iyo kalluunkii iyo ayaxii haddaba saddexdaa iyagoo nool wixii laga jaraa bini aadan baa xubin laga jaray kalluun ama mallay baa xubin laga jaray ayax baa xubin laga jaray waa daahir leannahu hadduu baktiyaba daahir buu ahaan lahaa xayawaanka intii soo hadhay wixii ayagu dee najuusalcaynkaa eygiiy wixii ay raaciyeen ayagu dee amaha laga soo jaray amayaa laga soo sidiisu nijaasu ahaa xayawaanka intoodii kale ee aan najuusulcaynkayn xataa kuwii la cunayeyna ha ahaatee wixii laga soo jaraa waa nijaas awrkii haddii kuruskii badh laga soo jara waa nijaas neefkii adhigaha haddii badhidii laga soo jara waa nijaas oo lama cuni karo mar hadduu nool yahay oo waxa markaa u daliila xadiidka nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi xaakim iyo ay warinayaan maa quطica min xayin fahuwa meyit wixii laga soo jaray mid nool waa bakti baktiguun haddaba eegoo baktiga hadduu yahay bakti mid nijaasana dee baktigaasuu buu noqon nijaasa haddii markaa baktigiisu u daahir ahaana daahirun buu noqonaya markaa wajuzu xayin ka yadin mafsuulin ka maytatihi waa intaa halkan kale wuxuu inoogu sheegayaa sheekhu shay baktigiisu uu nijaas yahay oo masalan baridii iyo kuruskiiiyo markuu neefku nool yahay waxaanay markaa xalaal u noqonaynin oy nijaas u noqonayaan dee hadduu awrkii baktiyo ama hadday laxdi baktiyo waa nijaas wuxuu haddaba inooga soo reebay neefkii xoolaha ee la cunayey isagoo nool wax laga soo jaray oo aan nijaas ahayna daahira wuxuu dhi shacarka iyo timaha shaygii la cunayey ayagu nijaas maaha waa daahir suufkiisii iyo dhogortii idaha fiishkiisii iyo baalkii shibirihii la cunayey wabarkii iyo dhogortii geela ee isagoo nool markaa laga soo jaray bakdigiisa la mid maahee waa daahir waayo waa wax loo baahan yahay wa min awsaafiha wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcariha asaasan wa mataacan ilaa xiin ilaahay baa inoogu mana sheegto waxaan idinka yeelay suufgeedii iyo shacarkeedii iyo wabarkeedii dee alaab ayaan idinka yeelay waxaa markaa muddo aad ku raaxaysataan marka haddaad neefkii yaree nigirtii nirigtii haddaad dhogortii ka gurato iyo arigii haddaad markaa isagoo dhogor dhacsanayo markaa dhogortii oo dhan ood markaa ama barkima ka dhigato maba dee haddii wax laga samayn kara innaga waxba ma samaynee dee waynaga aragnay markaa iminka dhulkaa qabo wey weliba mangoliamkaa iyo adrhigoodu intuu dhogor badan sameeyo dabeetana maqaska markaa la gelinayo ee markaa baalka yare saanaynu ku intima ku xirno kale wax weyn looga jarayo deetana bustayaasha looga samey kabaal waxbadoo looga samaynayo markaa kaasi isagu waa daahir marka laa shacrulmaakuli wasuufu wariishu wa intaasi waa mid halkana waxau inoogu sheegayaa oo ayana wariiqatu wacaraqun markaa ayana ka bilaabmaya waxaan ayagu istixaalo iyo isbedel markaa aan samayninoo aan xagga hoose gelin laakiin wax dushan ka soo baxay ah waa sida candhuufdii iyo markaa dhididkii iyo ilmadii iyo markaa candhuufdii iyo waa daahir markaa xayawaanka kiisii la cunayey xayawaanka soo daahirana markaa iyana waa daahir kii markaa nijaas ahana waa nijaas markaa hadday bini aadmigii markaa ka yimaadaanna iyagana markaa waxani waa daahir waxaana yidhaahdaan bini aadmiga waxaa ka soo baxa saddex shay midi waxa weeye mid markaa iska daahiroon muran ku jirin waa ilmada iyo dhididka iyo candhuufda iyo xaakada kuwaasi iyagu waa iska daahir qaarna waa nijaas oo bilaa nisaacin ayana muran kama taagin waa kaadida iyo saxarada iyo wadida iyo dhiigga iyo waxna way isku khilaafsan yihiinoo saynu markaas soo tilmaanay qayga iyo madida iyo manida iyo ee candareeradan markaa qofku marka hurdo ka timaada iyo oo hadday isbedesho markaa waxay raaciyaan markaa qayga mantayo kale nijaas baydaas qaarna ma raaciyaan kuwaana way isku khilaafsan yihiin waxaa kaloo markaa ayanu inoo sheegay almisku wafaaratuhu miskigu waa udug waa ka nebigu leeyahay almisku adyabu tiib miskigu waxa weeye diibka ugu udgoon waa xadiid markaa uu warinayo imaamu muslim xadiidkii kale markaa isagana bukhaari iyo muslim ay warinayeen waa kii ahaa ina wabiida almiski kaana yuraa min mufraqi marka uu sii exraamanayo loo mariyo caddaanka markaa miskiga waxaa laga arki jiray markaa halkaa madaxiisa ayaa laga arki jiray miskiguna haddaba wuxuu ka yimaadaa waxaa la yidhi waa ka soo bax bahashan garanuugta la yidhaahdo halkaas suradeeda iyo dhinaceedaas ayuu ka soo baxayo wuu soo kusmaayo sidii buro oo kale ayuu noqdaa dabeetana waa weynaadaa waxoogay markaa cuncun buu sameeya ama waabay ku xanuunsataa bay yidhaahdaanoo dabeetana meelahaasay isku xoqdaa wuu dabeetana ka soo dhacaa miskigu markaa waa kaa waa kii markaa beytkii ay markaa qoladan balaaqiinta soo qaadan jireen ay odhan jireen fain tafuq ilanaama wa anta minhum faina almiska bacdu dami lghazaali miskiguba waa bacdu dami lghazaal dhiigga markaa baasha garanuugta barkeed weeye markaa way iska tuurtaa miskigu markaa waa kaafaaradiisuna waxa weeye weelkan iyo qobkan uu ku jiro ayaa la yidhaha faaro oo in la yidhaha isagii waa daahir laakiin weelkan uu ku jiraa waa nishaas ayaad taasuma dhici karto markaa sidaa malaa jiirka ayaanu u samaysan yahayo sidaa daraaddeed wafaaratuhu ayuu u yidhaahdaan markaa wuxuu yidhi waa laakiin waa iyadoo nool haddii uu markaa ka soo go-a weeye haddii laakiin intay dhimatay markaa ay ka soo go'do waxa weeye markaa bakti ayuu noqonayaa wuxuu uhi sheekhu wa juzu xayin shay nool jusgii iyo qeybtii laga soo jaray kayadin waaba gacan mafsuulin oo markaa laga fasriye oo laga soocaye ka maytadii baktigiisii ayuu la mid yahay laa shacrulmakuuli kii la cunayay tibihiisii maya wasuufu iyo dhogortiisii wa riishuhu iyo markaa baalkiisii wa riiqatu iyo candhuufdiisii wa caraqun iyo dhididkii walmisku iyo miskiga iyo uduga uma faaratu qobkiisi iyo weelkii uu ku jiray ayagu markaa nijaas ma aha dariskeenna qeybtiisana halkaa inoogu joogo wallahu aclam alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbi waslm allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray nijaasaadkii iyo sidii laysaga tirayey ee laysaga suulinayey ama laysaga daahirinayey halkaa wuxuu inoo soo tiriyey sheekhu waxyaalihii nijaasta ahaa iyo waxyaalo markaa u dhow oo laga soo reebayo aan nijaas ahayn halkan wuxuu inoo sheegayaa waxyaalaha nijaasa in laba qaybood bay u qaybsameen najisulcayn iyo mutanajis wax waxa weeye wax cayntoodu ay nijaas tahay oo masalan dee imika kaadidii iyo saxaradii iyo khamrigii iyo waxaasoo kale eygii iyo waxa la yidhaha najisulcayn cayntooda iyo labdooda nijaasa waxna waa mutanajiso waa wax nijaasoobay haddaba shayga najisulcaynka ah laba shay oo ka mida oo daahir noqda ayuu markaa halkan noo sheegaya midna waa khamriga midna waa haragga baktiga markaa wuxu uhi watadhuru alkhamru khamradu way daahirowdaa idaa takhallalad markay kala baxdo binafsihaa nafteeda ay u kala baxdo waynaqalad haba karto ow nuqilad ama ha la raro oo cadceed iyo midc midkoodba hadhic kala ha loo rareeyo wa jildu maytatin bakti haragii oo siwaa khinziiri barin doofaarkii beriga aan ahayni waalkelbi iyo ay aan ahayni in yudbaqa haddii lagu magdiyo bixiriifin shay kulul oo geed kulayla dahara isaguna waa daahiroobay waxau sheekhu leeyahay khamradu haddii ay kala baxdo naf ahaanteeda iyadoon wax lagu sameeye iyo farsamo iyo cilaaj loola imanin hadday iska kala baxdo wixii waalinayay uu ka baxayo iskaarkii waa daahiroobaysaa khal bay noqonaysaa wayo xadiidka imaamu muslim ayaa mafhuumkiisu tilmaamayaayo anas baa wuxuu leeyahy nebiga waxaa la weydiiyey atutakadu lkhamru khallan khamriga ma laga dhiganayaa khal oo inta la farsameeyo khal ma laga dhigaya qaala laa maya buu yidhi waxa weliba sidaa sii caddaynaya asar bayhaqi cumar uu ka warinaya oo wuxuu yidhi isagoo khudbaynaya laa yaxilu khallun min khamrin ufsidat xataa yabda'a lahu ifsaadaha ma xalaaloobaya khal khamri ka ahaaday khamradaasoo la fasahaadiya macnaha wax lagu farsameeye xataa yabda'a lahu ifsaadaha ilaa ilaahay markaa iyada uu dee takhliiliyo oo markaa khalu ka dhiga iyadoon bini aadmi aanu waxba ku samaynin markaa hadday se xadiidkaa tilmaamaya lafdeeda u kala baxdo waa daahiroobaysaa weelkeedina waa daahiroobayaa haddiise la farsameeyo waa nijaasoobaysaa oo nijaasteedii bay ahaanaysaa laakiin wuxu uhi waynaqalat ow nuqilat haba kartaba oo markaa madaxii weel ha gadho haddana hoos ha u dhacdo mar hadday markaa khal noqotay waa daahiroobaysaa ow nuqilad ama la raro oo inta cadceed laga qaado hadh ha loo ra ama hadh ha laga qaado cadceed ama ha la furaba way daahiroobaysaa wain calad alad calad iyo bilgayb اlmucjama waa bilcayn اlmuhmala labada waa loo kadha wain calad haba kacdo oo ha kor noqoto amba waina halad haba karto waxa dhan weelkuna waa daahiroobaya taasi waxa weeye waa khamradii qodobka labaad ee meesha uu kaga hadlay waxa weeye haragga ku nijaasoobay dhimashada ee xayawaan dee markiisa hore isagu iska daahir ahaa ee dabeetana markuu bakdiyey dee haraggiisa iyo wixiisiba baktigeenu ku da- ku nijaasoobayaa korkiisa iyo hoostiisuba waxay ku daahiroobayaan marka la megdiyo megdintuna macnaheedu waa maxay ama la hoodhiyaba dhe innaga saynu dhahno waa marka dhiiggii iyo hilibkii iyo wixii ku soo hadhay shay kulul lagaga saaro waxyaalaha kululee markii carabka gudaa ama yacni daahir baad sida geydhaha oo kale ama nijaasaada sida xaarka markaa shimbiraha oo kale ayay yidhaahdaan waxaana markaa arrintaa u daliila idaa dubiqa alyihaabu faqad tahura haragga marka la magdiyo waa daahiroobay xadiidka imaam muslim warinayo xadiidka abu daawud iyo kayrkii warinayaana waxaa nebigu sala allahu alay slam neef bakti ahoo la jiidayo ayaa wuxu hi halla akhadtum ihaabaha war maxaa haraggeeda u qaadan weydeen markaasuu yidhi yaa rasuulllahi waa bakti markaasuu yihi waxaa daahirinaya biyahayo qurdiga ayaa daahiriyay qurdigana markaa waxay dhahen waxaa kulule sida markaa geydhaha oo kale ama geedkan maraaga midhuhu bixiyo oo kale ah waxaa kaloo markaas ayadana abu daawuud ay warinayaan markaa iyo ibnu maaja iyo ay warinayaan ibnu xibaan iyo axmed iyo ay warinayaan inuu nebigu waxay leeyihiin wuxuu na faray an nastamdica bijuluudi lmaytati idaa dubiqad marka la megdiyo inaan markaa ku istimtaacno aan markaa intifaacsanno ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam noo baneeyey markaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wa tadhuru lkhamru khamradii waa daahiroobaysaa idaa takhallalat markay u khalowday u kala baxdo binafsiha wain kalad haba karto aw nuqilad ama ha la rabo oo meeshay taallay ha laga qaado meel kale ha loo qaadee wa jildu maytatin bakti haragii oo siwaa khinsiiri berrin berriga doofaarkiisii kii isaga badda dee xayawaankaa baddunbu noqday kii berriga walkelbi iyo ay aan ahayn in yudbaqa haddii la megdiyo bixiriibin shay kulul markaa lagu megdiyo tahura markaa waa daahiroobayaa laakiin aygu mar hadduu najisulcayn markiisa horeba uu ahaa dee markaa megdintu ma daahirinayso leanna waxay leeyihiin sababtan markaa dee shayga haragyadan kale markooda hore iska daahir bay ahaayeen baktiganay ku nijaasoobeen dee shaygana mar hadduu noloshiiba markaa isagu nijaas ku ahaa dee markaa waxba ufaa'iideyn mayso markaa dabaqi noloshiiba mar hadday dahaaro ufaa'iideyn weyday dabaqina waxba ufaa'iideyn maayo nijaasat اlkhinziiri mislu اlkelbi tusalu sabcan farda sabcan fardatan biturbin halkan wuxuu sheekhu markuu inooga baxay nijaasooyinkii markuu inooga baxay shaygii najisulcaynka ahaa ee cayntiisu nijaaska ahayd ee wixii ka daahiroobayo labadaasun ah halkana wuxuu inoo sheegayaa wixii mutanajiska ahaa ee nijaasooyinkii wuu inoo sheegay wixii najisulcaynka ayuu inoo sheegay waxaynu nihi laba shay unbaa daahirooba waa khamrigaasoo istixaaladaa ku daahiroobaya iyo haraggaa baktiga oo markan la magdiya daahiroobaya najisulcayn halkaasa inaga hadhay wixii mutanajiska ahaa ee nijaasoobay asalkiisu aanu nijaasa nijaasoobay ba halka inoo gelaya wuxu uhi nija najaasat lkhinziiri mislu lkelbi tusalu sabcan fardatan biturbin najaasat lkhinziiri doofaarka nijaasadiisu mislu lkalbi ayga oo kale weeye tuqsalu waxaana la maydhayaa sabcan toddoba jeer fardatan mid ka midana biturbin camuud ama markaa ciid markaa lagu daray oo lagu qooshay nijaasadu sidii aynu ku soo maraynay baa safiinuhu inoogu kala qaybiyey ama qaasimigiina aynu ku maraynay saddex bay u qaybsamaan nijaasa muqallada nijaasa mutawasida nijaasa mukhafafa nijaasadii muqallada ahayd buu halkan noo galayoo wuxuu ihi nijaasada doofaarka waxay la mid tahay nijaasadii ayga wixii faracay markaa iyaga midkoodba xayawaankada ka dhalayna ayagunbaa la raacinayaae waxaa la maydhayaa toddoba jeeroo midkood camuud lagu qalday ama lagu qooshay marka waxay dhahdaan camuud iyo biyaha haddii markaa la isku qoosho waa caadi haddii ciidda lagu horaysiyo haddii biyaha lagu horaysiyo oo kale laga dambaysiyana dhib male taana waxaa tusinaya xadiidka imaam muslim duhuuru inaai axadikum midkiin weelkiisu wuxuu ku daahiroobaya idaa walaqa fiihi lkelb aygu markuu afka geliya an yaksilahu sabca maraati toddoba jeer inu maydho ulahuna bituraab ta ugu horraysa camuud lagu qooshay sawaasax oo tirmidi leeyahay ulaahunna ow ukhraahunna ama ta u dambaysa ama ta ugu horaysa riwaaya odhanaysa wacafiruuhu haaminata bitura midda sideedaad ciid markaa ku dara laakiin waxay leeyihiin camuuddaa ta toddobaad lagu darayaa oo camuuddii baa sideed noqonaysa laakiin tii toddobaad baa lagu darayaa asaabicatu bituraabta toddobaad ay markaa tahay camuud lagu daray t riwaayana waxay tilmaantay toore markaa way iscaaridayaan way isla dhacayaan bay yidhaahdeen markaa mid toddobada ka mida ayuunbaa ku filan bay shaaficiyadu markaa ay qabaan sida aynu arkaynana dee doofaarka nijaase aygii bay raaciyeen ila waa kuwii mala kala mid dhigaye laakiin dee sida markaa imaamu nawowi wax daliilahoo loo hayaa ma jiree markaa sidii nijaasooyinkii kale ayuunbaa markaa loo maydhayaa isaga doofaarka taw markaa inoo tilmaamay waa intaasoo waa muqaladidii nijaas najaasat lkhinziiri doofaarka nijaasadu mitlulkelbi bay la mid tahay tugsalu iyo tugsalu waa la maydhi sabcan toddoba fardatan toddobadaa mid ka mida biturbin mamsuujatin biturbin camuud lagu dheehay camuuddaa waxaan ahayna ma kaafinayo waayo nebigu sala allahu alay slam xilliyadiisa dee ushnaan iyo waxyaalo kaleoo sian saabuunta iyo shamboogga iyo kalaah ba waa jireen laakiin camuuddaasuu yidhi waxaana cilmiyan lagu ogaaday maanta yacni oo culimmadu ay baadheen oo ay arkeen yacni nijaasadii oo markaa ee sidaa saabuunta iyo shaabuuyadaa waxaa la marayoo ay sidii iska ah markii markaa camuuddaa markaa la mariyeyna meeshii ay ka baxday ayaa la arko waatuu nebigu sala allahu alay slam inoo tilmaamaya dhulka oo kale hadday nijaasadiisu ku dhacdo ayada dee wax ciida loola yimaadee meeshaa toddoba jeer ayuunbaa markaa la maydhayaayo biyaha markaa lagu shubayaa wamaa siwaa dayni fafardan yugsalu waalxatu watasliidu fiihi afdalu yakfiika jaryu lmaa cala alxukmiya waan tuzaala alcaynu min cayniya wuxu uhi wamaa siwaa dayni labadaa wixii ka soo hadhay een ahayn fafardan mar keliya yugsalu la maydhayaa walxatu jajabin watasliidu fiihi iyo in la saddexeeyaa fiihi afdalu fadli badan yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaayi biyo lagu dureeriyo oo lagu shubo cala alxukmiyati nijaasada xukmiyada iyo wa an tusaala alcaynu cayntii markaa in la zuuriyo la tiro min cayniyatin nijaasadii cayniyada ahayd waxaa sheekhu halkana uu inooga gelayaa nijaasadii mutawasitada ahayd waxaanuu yidhi sheekhu wixii ka soo hadhay labadaa nijaasada ayga iyo doobaarka iyo faracooda hal mar keliya ayaa la maydhayaa hal mar keliya ayaa la maydhayaa waxaanay u qaybsamaysaa xukmiya iyo cayniya xukmiya waa nijaasadaa la yaqiinsay meesha inay ku dhacay laakiin aan la dareemaynin ee aan ur lahayn een midab lahayn aan dhadhan lahayn laakiin meesha inay ku dhacday la og yahay taa xukmiyaa la yidhaahdaa midna waa cayniya oo waxa weeye taa markaa la arkayo ama la urinayo ama la dhadhaminayana waxaa la yidhaahdaa cayniya haddaba wuxuu yidhi haddii ay xukmiyo tahay yakfiika jaryulmaa cala alxukmiya mar hadday xukmi cayniyo xukmiyo tahay waxaa kugu filan uun meeshii hal mar markaa biyo inaad saa ugu shubto oo biyu markaa ay ka dareeraan haddii ay markaa cayniyo tahayna waxaa markaa waajibaya in biyihii lagu shubo oo laga dareeriyo laakiin waxaa loo raacinayaa in la tiro dhadhanka iyo urta iyo midabkaba waa in la tiraa oo hadday wax ka hadhaan markaa ma daahiroobayso waxay yidhahdaan haddii midabkii sii muuqdo ama urti markays yar muuqato ay adkaato in la tiraa dhib ma leh hadday labadooda meesha ku wada hadhaan waa nijaas hadduu midabku laakiin isagu markaa hadday urtu dhadhanku hadduu meesha ku baaqi ahaado isagu waa nijaasu shaygii ma daahirooyeeda haba adkaato sulindiisao isagoo wax la tiri karo laakiin wuxuu leeyahay sheekhu xati xatigu waxa weeye waa jejabin yacni marka yacni la maydhayo in weliba la jejabiyo oo la xafuujiyo iyo in saddex jeer markaa la maydho tasliis lagu sameeyo saddex jeer markaa biyaha la iskaga daba celiyo ayaa afdalu fadli badan buu yidhi halkaa nusaga qaarkood bayt shadrigaa dambe wax kale ay qorayaano waqaslataynin dubli tuhrin yakmulu ayuu odhanayaa laba maydh halka walxatu watahliidu fiihi afdalu wuxuu markaa ku bedelayaa wakaslatayni laba maydhidood oo kale undub sunnee liduhrin daahirin yakmulu dhammaystirmi ama yukmalu la dhammaystirmi haddii la doonaya in la dhammaystiro laba kale ku dar waana ereyga unxatigun baa meesha ka maqan wamaa siwaa dayni labadaa wixii ka soo hadhay nijaasada iyo dobaarka fardan markii aad yugsalu la maynayaa walxatu jajabin iyo xafuujin watasliisu iyo saddexayn fiihi nijaasada mayditaankeeda afdalu fadli badan yakfiika waxaa kugu filan jaryulmaayi biyo lagu shubo oo lagu dareeriyo cala alxukmiyati nijaasadii xukmiyada ahayd wa an tusaala alcaynu caynta iyo muuqaalka iyo dhadhanka iyo urtii in la tiro min cayniyati nijaasadii cayniyada ahayd waxaa kaloo sheekhu uu yidhi wa bawlu طiflin inan yar kaadidii oo kayra darin caana waxaan ahayn maakala aan cunin yakfiihi waxaa ku filan rashun biyo lagu rusheeyo waase in yusib haddii markaa u wada gaadhsiiyo ama in yusib kula almaxal meeshii oo dhan waa haddii uu biyihii wada gaadhsiiyo halkana wuxuu sheekhu inooga yahay nijaasadii mukhafafada ahayd annijaasa almukhafafa waxa weeye waa kaadidii wiilkii ama inankii yaraa ee laba sano aan gaadhin caana waxaan ahayna aan quudanin ko waa inay kaadi tahay saxaradiisi kuma jirto waa inuu sabi yahayuu inan yahay inantii kuma jirto waa inaanu dee laba sano gaadhin waxaan raashin ahayn waxaan caan ahayn aanu quudan hadduu raashiga quutoo la siiyana caadi baa la isaga maydhayaa marka waxaa ku filankaa yakfii rashu in biyo lagu rusheeya laakiin waa in meesha oo dhan la wada gaadhsiiya biyo aanay dureyninbe biyo xoogle waa in meesha lagu shubaa waxaana tusinayaa xadiidka abu daawuud iyo ay warinayaan nasaa-i iyo ibnu maaja iyo ibnu khusayme iyo nabigu salى اllahu alay sl ui yugsalu min bowli اljaariya wayrashu min bowli اlghulaam inanta kaadideeda waa la yska maydhi laakiin inanka yar waa la rushayn yarkii nabiga loo keenay sal sl dharta kaga kaajay biyo unii keena buu yidhi o waa iskaga rusheeyey horta nebi maxamed baa saaina yidhi taas baa la raacayaa inantii baa meel laga dhacay loodhan qoladii jendarku waxa odhan inantii baa meel lagaga dhacay xaqii inantaa meel laga dhaco maxaa yani loo yidhi iyadana hala maydo inankana ha loo rushay waa loo kaleeya xaday bay odhanayaan qoladii qaylin jirtay horta nebi maxamed baa yihi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa illaa waxyin yuuxa nebi maxamedna wuxuu xukumaa waxa weeye waa wax ilaahay xaggiisa ka yimid midda labaad waxaa la inafarayo alla inafaraya ama rasuulkiisa maxamed sal sl inafarayo waxaan xikmad lahayni ma jirto ama aan garan mayaynaan garanine culimadu way isweydiiyaana waxay yidhaahdaan oo maxaa ku jira waxaa la yidhi inanka inta badan qof waliba waa qaadaa waana kaadi badan yahay sidaa nebi maxamed ba ku dhacday inta loo dhiibu dhabta saaray uu kaga washsiiyey hablaa waa ka kaadi badan yahayo ibtilaaga iyo markaa dhib mudashada iyo mashaqada ka imanaysa haddii layska maydha la yidhahdo ayaa badanaysa walmashaqatu tajlibu taysiir qaacida fiqiyadani waxa weeye mashaqadu hadday iyo dhibtu baato fudayd bay keentaa xagga waa laga eegay waxaa kaloo yidhaahdeen kaadiga inandiya inan way kala adegin oo kaadiga inanka ayaa fudud sidaa daraaddeed baa markaa loo yidhi ha la yska maydho waa un xikamka culimmadu ay tilmaameen ay baadheene laakiin naska ayaynu raacan wuxu uhi sheekhu wa bawlu tiflin inankii yaraa kaadidiisii oo kayra darin caana waxaan ahayn ma akala aan cunin yakfiihi waxaa ku filan rashun in lagu rusheeye biyo in yusibu ase hadduu asiibiyo wada gaadhsiiyo kula almaxal meeshii oo dhan wa maau maqsuulin lahu xukmu lmaxal id laa tagayura bihi xina alfasal waa beydkii aan xalaytana waxoogayga markaa aan ka soo tilmaanay wuxu uhi sheekhu wa maau maqsuulin shaygii mutanajiska ahaayee la maydhay biyihiisii lahu waxaa u sugnaaday xukmulmaxal shaygaa nijaasa la maydhay biyihiisii lahu xukmulmaxal baa u sugnaaday id laa tagayura bihi marka aanu isbedel ku sugnayn xiina infasal marka uu ka soo baxay uu ka soo socmay halkan wuxuu sheekhu inooga hadlaya waxaa la idhaha khusaala qusaala waxa weeye waa shay kaa nijaasoobay ayaad maydhay sinxi baad ku maydhay ama meel kaleoo biyo qabanaysa ayaad ku maydhay waad ka maroojiso waad ka saartay biyahaasi aada ka saartay aad ka ma nijaasa ku maydhay madaahir baa mise waa nijaas intuu ka hadlaya waa intaa midna xasuusnaada oo dee say shaaficiyadu yidhaahdeen culimo badan in la qabto mar hadday biyuhu yar yihiin waa in biyaha dusha lagaga shuba ee aan la dhex gelinin leanna waxaynu soo marnay biyuhu hadday qulataynka yar yihiin ow xalla caynu najaasa oo hadday caynu najaasatin ay ku dhacdo isagoo qulateyn ka yar bimujarad almulaqaat la kulankaa inuu ku nijaasoobayo dee biyo ama khasaanad ha ku jiraan ama sinxi ha ku jiraan ama meel kale ha ku jiraan mar hadday laba jalxadood ka yar yihiin oo nijaasii la dhex geliyo iyo shaygii nijaasaya dhex geliyo wayse nijaasoobayaan markaa waa in dusha laga shubaa mar haddaanay biyo badnayn waa si ay dee culimada muslimiinta u badan yihin inay qabaan haddii se la dhex geliyo waa sida dumarkeenu u badan yihiin oo aan shaygii markaa nijaas ahaa gaar marka hore looga sii saarin dee khasaarada iska dhuruglayso nijaasumay la dhuruglada la wareegaysaa wey wax allo wixii markaa dhilo isa wada nijaasooyaan bay leeyihin marka waa in shaygii nijaasa ama marka hore laga sii saaray ama biyaha dusha laga shubaayo oon la dhex gelinin haddaba markaa biyihii ay sidaa yihiin ee dusha laga shubay ama biyo badanba ay yihiin oo qulaytagiya ka badan oo shaygii lagu maydho biyaha qhusaaladaa xugunkoodu waa maxay waxay leeyihiin waxay la xugun yihiin maxalkii iyo meshi horta waa inay ka soo baxaan xiinan fasal horta waa inay ka soo baxaan oo dee shaygii intuu ku dhex jiray aanay ahayn waa inay biyihii ka soocmaan ay soo baxaan id laa tagayura bihi waana inaanay isbedelin xukmulmaxalla meeshina horta waxaad tidhaahdaa waxaa la eegayaa shaygii adnucaamada ama macawis wuxuu doonaade aada maydaysay markay biyihii ka baxeen hadduu daahiroobayo o nijaasi ka baxday waad eegi biyihii markaa shuruudda kale aad u eegi laakiin hadday shaygii aanu weli nijaasi ka bixin uu nijaas yahay biyahaasina waa nijaas haddayse meeshii daahirowday biyihiina waa daahir bay leeyihiin kow waa marka ilaa tagayura bi markaana biyo isbedelin ee dhadhan iyo uriya midab midnaba aana iska bedelin weliba waxay yidhaahdaan oo aanu markaa hadda halkan inoo raacinin miisaankii biyahaasi ay lahaayeenna waa inaanay kordhin marka laga jaray intay maradu isku qoynaysay oo maradu masalan hadday biyuhu kiilo ahaayeen waxaad ka soo qaadaa rubcul kiilo bay maradu isku qoynaysaa oo biyi ka soo wada bixi maayaan hadday biyihii markaa kiilo rubucla ay biyihii ka bataan waxay leeyihiin maradu intii ay isku qoynaysay way goysatay oo way la hadhay laakiin nijaas bay soo weydaarisay oo waxan dheeraadka imi korniya waa nijaas marka hadday meeshii daahirowdo biyihiina aanay isbedel lahayn miisaankooduna aanu kordhin marka laga jaray intay maradu isku qoynaysay biyahaasi waa daahir hadday meeshii weli nijaas tahay maradii ama biyihii isbedeleen ama miisaankoodii kordhayna biyihii waa nijaas intaas way intuu ka hadlaya waa maa-u maqsuulin shaygii la maydhay biyihiisii lahu waxa u saray xukmulmaxalli maxalkii shaygii la maydhayay bay la xugun yihiin oo hadduu daahirobana waa daahir hadduu nijaasooban waa nijaas id waktiga laa tagayura bihi wax isbedeli aanu ku sugnayn xiinan fasal marka uu soo baxaye uu meeshii ka soo baxay waxaa kaloo sheekhu uhi walyucfaa can nasri damin wa qayxin bibasratin wa dumalin wa qarxin walyucfaa ha la yska cafiyo can nasri damin dhiiggii yaraa wa qayxin iyo malaxdii yarayd oo bibasratin findoobkii ka ahaaday wa dumalin ka soo bixii ka ahaaday wa qarxin iyo nabarkii waxau sheekhu leeyahay halkan inoogu sheegaya waxyaalaha aan sii badnayn ee weliba mashaqada iyo dhibtuna ay ka imanaysa haddii la yidhaahdo ha la yska maydho waa iska macfi oo waa dee yusriga shareecada ayaa iya taa tilmaamaya waxa weeye wuxuu leeyahy markaa waxa macfiya oo nijaasahoo aan waxba markaa taharadaadii u dhimaynin dhiiggii yaraa malaxdii yarayd mililkii yaraa ee ka ahaaday basrada basradu waa finanka siiba dhallinyarada ka soo baxo oo findoob bay yidhaahdaan culimmadu ay odhan jireen basra dumal baa ku yimi waxa weeye waa ka soo baxyadii iyo meelaha nabarrada ah qarxiguna isaguna waa nabarkii oo waa meelihii ama la saray amaba toobinka lagaga sameeyey iyagana waa macfi leannahu waxay leeyn waa limashaqati alixtiraasi canhu waa waxaan markaa layska ilaalin karaynin oo aan layska tiri karaynin bay leeyihin waana marka dee isaga markaas uu ka yimaado ama xayawaan kale oo markaa dee aan ayo doofaar ahayn uu ka yimaado ayo doofaar iyaga wixii kaaga yimi haba yaraadaan iyagu macfi ma aha waxaynu nidhi yare dee curfi aan wixii badnaa ayada markaa la cafin maayo hadduu laakiin ficilkiisa ku yimaadana iyagana la cafin maayo hadduu dee isagu tuustuujiyo oo uu iska keeno oo isku wada dhiigeeyo ama isku wada malaxeeyo dee isagaa markaa ficilkiisa ula yimaada waa wixii markaa isii uga yimaada waxa kaloo markaa macfiya bay yidhaahdaan waxyaala ana dhiiggan tagfida iyo injirta iyo kutaanka iyo kaneecada iyo xaarka duksiga iyo ee kaadida markaa ee bahashan markaa guryaha ama fiidmeerta iyo iyaguna waa iska macfi ayay yidhaahdaanoo waa waxyaalo markaa aan la iska ilaalin karaynin dhoobooyinkan hadiya gooraale shawaariicda iyo waddooyinka iyo dadka markaa kaga duula ee dee wax nijaasana markaas aanad ku arkaynin ayaa markaas iyana waa iska macfi bay yidhahdanoo waxyaalaha macfiyaadkaana dee ibnu cimaad baaba markaa kitaab dhan oo markaa nadmiya oo iminka daarulminhaaj markaa ay daabacday ayaaba markaa ku sameeyey waxa u yihi sheekhu markaa walyucfa ha la cafiyo oo ha la yska dhaafo bimacnaa waa macfi can nasri damin dhiigga inta yaray yaraanna markaa dee waa curfaa marka loo waa wax yar wa qayixin iyo markaa malaxdii oo min basratin ka ahaaday basrada iyo finkaa findoobka wa dumal iyo dumalkaa iyo markaa ka soo baxa wa qarxin iyo nabarada wix yar ee ka soo baxay ee isagu markaa wax ficila iyo wax fala markaa isagu aanu ula imanin ayaa markaa iyaguna iska macfiya oo qofkii aan markaa nijaasaynaynin halkan baabkan inoogu xiga markuu halkaa nijaasadii wuxuu biyihii iyo markaa nijaasadii qaabkii la isaga daahirinayey ayuu markaa halkaa inooga baxay sheekhu halkan wuxuu inooga gelayaa laba shay aynu ku sheegnay inay yihiin markaa wasaa'ilulwasaa'il oo markaa weelalkii la isticmaalaye markaa wixii lagu tahaaro qaadanayey lagu shubanayey iyo biyihii iyo weelkii iyo haddii ay markaa ishtibaah ay ka yimaadaanoo ay markaa kaa dhex galaan wax kaloo nijaasa bal qaabkii markaa loo kala saarayey ayuu markaa halkana baabkanna inoo gelayaa laakiin ka gaadhsiin mayno darskanu halkaa inoogu joogo wallahu aclam